iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay ee shaqeeya xilliga habeenkii ah waa goobta keliya ee waxbarashada asaasiga ah looga soo dhiso ardada ka hor inta aan loo soo gudbin dugsiyada dhexe waxaase muddooyinkii dambe hareereeyey dhibaatooyinka dhallinyaro la magac baxay ciyaalweero kuwaasi oo sabab u noqday in albaabada la isugu dhufto iskuullada baraafedyada ah ee sida gaarka loo leeyahay habeenkiina howlgala ustaad mahad xuur shihilowle oo baraka ah mid ka mid ah iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay ee jowhar ka howlgala ayaa inoo sharaxaya waxbarashada habeenkii iyo dhibaatooyinka ardada ay ku qabaan ciyaalweero
ardayda wax barata haweenkii ayuu culays weyn ka jiraa magaalada keliya ardayga buu gato magaalada macnaha waxaa leeyahay waxaa ciyaalaha jirta ciyaal ciyaal weero wax la yidhahdo marka ardaydii waxaa lagu qasbanaaday dadkii bareefidada dhigaya macallimiinta bareefidina inay waalidiinta habeenka bareefid keenaan oo markay habeenka soo deenaadeen waalidiinta yimaadiin ardayda wataan marka ardayga oo buugga wato kan dhagaxtaydhahay soo waalid u dhal marka maxay kala dumin waalidkan ardayga oo iskuul ku soo doontay iyo ardayga macnaha iyo qofka macnaha dadka dhagaxtaynaya oo cunuga yara waliba dad labaatan jir xataa maaha waa ilmo yar yar oo la canaano karo magaalada joogo waa oo waalidkood og yahay weliba cunugaada maqrabka haddii odayga wuxuu imaanaa shaqada maalmada xa shaqaysa deer tahat maqrabka yaa shaqo ma jirta magaalada rasuud og yahay soo maha joognaas la joognaa maqrabkii casar kadib guriga loogu tagaa hooyada iyo aabbaha guriga jooga soo maha miyaasan keeni karin ard cunug guriga ka maqan kutaabka ma maqna masaajid oo suwac ma jiro dugsiga suwac lagama haayo bareefadka ma jiro gurigana waa ka maqaya cunugii cunuga markuu yimaada saddex saac ma weydiisay oo ma tiri macnaha intee jirtay ya waa wax loo baahan yahay cunugaadii hal saac saddex saac bafaa guriga ka maqan gurigu ku yimid waa joogyaasano jira wuxuu ku yimid cishiga kadib ma weydiinin adiga cunugaada halkay jira maka warhaysid keliya marka waxaad ogaataa cunugaadii haddaad weydiin haddaad guriga ku weydiinin inuu iskuul dhagaxtaynaayo inuu masaajida dadka jameecada dhibaayo inuu ummaddii dhibaayo wadaal marka waxa musiibada horto aniga oo na haysata taas jowhar waa magaalo xadaari ah sidoo kalena waa magaalo qayb weyn kaga jirta nabadda iyo wadanolaanshaha bulshada waxaase dhibaatooyin ku qabtaa ciyaalweero oo xitaa ka hor yimid cawaysinka gelinka hore ee xilliga habeenkiiya